assalaamu calaykum soo wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimeeya dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahinna dheeraada oo kasoo baxaysa taliyii nabasugidda gobolka gedo oo qarax lagu dilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar deg deg ah ku gaaray dalka sacuudi carabiya guddiga doorashooyinka maamulka galmudug oo la ansixay iyo gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka qaranka xayamyaray oo kasoo muuqatay guddigaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo kulamo kala duwan ka bilaabay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland munaasabad lagu caleemisaarayay ogaas cabdiraxmaan nuur cali oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo walaac ka dhashay iiraan oo daldashay markii ugu horreysay qof ka mid ahaa mudaharaadeeshii kasoo horjeeday dowladda
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegantahay sagaalka bisha labayo tobanaad disembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oofisana faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax lagu dilay taliyihii nabadsugidda gobolka gedo waxaa qarax miino oo wadada dhincidah loo dhigay ku geeriyooday taliyihii nabadsugidda ee gobolka gedo allah u naxariisay cabdiraxmaan cabdulaahi oo loo yaqaanay bakaal kooke sida wararku ay sheegayaan qaraxa oo ahaa mid culus ayaa haleeray gaari ciidan uu watay taliyaha oo ka baxay degmada luuq una sii jiday degmada doolow ee gobolkaasi gedo waxaa jira dhimasho iyo dhaawac kale oo ka dhashay weerarkan markii dambe isku bedelay dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab walow aan la shaacin markaasi xadiga khasaaraha uu sababay weerarka ayaa intaasi kusii daraya in weerarkan uu ku dhaawacmay taliyihii hore ee nabadsugidda magaalooyinka beled xaawo iyo doolow cabdulaahi kiniin oo la socday marxuumka markaasi geeriyooday taliyihii gobolka gedo ee dhanka nabasugidda bakaal kooke al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxay ku faantay ama ay sheegtay in howlgalkan uu u dhacay sidii ay u qorsheeyeen waxayna tilmaameen inuu muddo ay ku rajoogeen saraakiishan ay beegsadeen sida ay hadal ku dhigeen kuna baahiyeen barowda internetka ee taageeraha al-shabaab si kastaba mas-uulkan dilay dhanka nabasugidda gobolka gedo ahaa ah allah u naxariistay bakaal kooke kasugoo inuu ahaa taliyihii nabasugidda gobolka gedo waxa uu sidoo kale ahaa wakiilka dhammaanba ee gobolkaas gedo ee dowladihii dowladii madaxweyne farmaajo ciidana markaas ilaa waadan dambena ay muuqatay saameyntiisa gobolka gedo ee dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar deg deg ah ku gaaray dalka sacuudi carabiya kadib markii uu ka qaybgalay munaasabad dalka jabuuti kaga qaybgalay xaflad aroosheeda madaxweynaha soomaaliya ayaa gaaray magaalada riyaad ee wadanka sacuudi carabiya halkaasoo si diran loogu soo dhoweeyey madaxweynaha ayaana ka qaybgalaya shirka dalalka carabta iyo shiinaha kaasoo loogu hadli doono iskaashiga iyo horumarka madaxweynaha ayaa la filayaa inuu shirka kadib uu kulangaan la yeesho madaxweynaha wadanka shiinaha shi jinping oo ka qaybgalaya shirka udhexeeya shiinaha iyo dalalka carbeed ah socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalkaas sacuudi carabiya uu ku gaaray ayaa noqonaya kii sagaaliyo tobnaad ee dalka uu uga baxo isla bishan waxaana la filaya inuu u duulo mareykanka uu kaga qaybgeli doono shirka mareykanka iyo afrika oo bartamaha bishan loo mudansan yahay markana haddii aan eegna saaxiibayaal guddiga doorashooyinka maamulka galmudug ayaa la ansixiyey ayadoo dhinaca kale ay kasoo muuqatay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha madaxa banaana xalim ismaaciil ibraahim xalim yariya madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid ayaana markaa shir gudoominayay kulmada looga hadlayay arrimaha guddiga doorashooyinka cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa shir gudoomiyey kulanka ah lagu ansixiyey guddiga doorashooyinka maamulka galmudug ay kasoo muuqatay xaliim yariye iyadoona qodobo laga soo saaraya shirkan ayaa waxaa diirada lagu saaray arrimaha amniga guud iyadoona warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga gudaha oo ka warbixisay xaaladda guud ee amniga galmudug dhinaca kale golaha wasiirada ayaa cod aqlabida ku ansixiyay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka galmudug xubnaha guddigan waxay kalihiin xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yari doctor yaasiin cabdi jaamac xirsi yuusuf barre khaliif axmed gaabo amiir daahir maxamed maxamed cabdi shardi iyo cabdiraxmaan cabdirashiid cabdiraxmaan xamada xaliim yari oo kamid ah xubnaha guddiga ayaana dhowaan laga qaaday xilkii gudoomiyaha madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka oo muddo dheer ay soo aheeda waxaana haweeneydan khibrad iyo aqoon badanba u leedahay arrimaha doorashooyinka oo markaasi inta badan lagu yaqaano warkan haddaan egno munaasabad lagu alimasaraya ogaas cabdiraxmaan nuur cali ayaa ah lagu qabtay magaalada muqdisho ayadoona dhinacyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay ka qayb galeen waryahaga mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya
munaasabadda calimasaarka ugaas ka mid ka mida beelaha soomaaliyeed ayaa maantay ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada dalka ugaasku waa dhuuban yahay waa intii la yidhi haddee wax aan ducaahaynoo noo hela ma jirto ugaas soo dhowow calimasaarka ugaas cabdiraxmaan nuur cali waxaa ka qayb gala odayaal dhaqan waxgarad ugaasyo salaadiin iyo qeybaha kale ee bulshada beesha calimasaarata ugaaska cusub maantay oo degta qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka ayaa u rajeeyeen mas-uuliyadda saaran ee ay katalinta beesha rabbi u sahla kalena shaqay doonaan fududaynteeda suldaan cali siciid oo qayb ka ah waxgaradka beesha ayaa ugu horreyntii munaasabadda caleemasaarka ka hadlay munaasabadan waa munaasabad dhaqameed oo lagu caleema saaraayo dhaqan dhaqanka soomaaliyeed ku soo biiray wakti badanna laga soo shaqeeyey ilaahayna inuu xilkaa kuga asturo dhanka kale waxgaradkii nabadoonnadii ugaasyaday ka soo qayb galay munaasabadda calimasaarka ugaas cabdiraxmaan nuur cali ayaa rabbi kaga baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda loo egmaday islamarkaana ugu baaqay qaybaha kale ee beesha inay kala shaqeeyaan gudashada mas-uuliyadda dhaqan ee loo egmaday ugaaska cusub duubka beesha loo duubay keliya ma ahee beelaha soomaaliyeed oo dhan wuu duubu yahay hadduu ugaas yahay nawadayaqaan ah
ahaa oo tiro badan oo ilaahay jidan laba sanana way gaaraysaa qof baad ku xadgudubta oo ilaahay hortii hagaag saaxiibyaal markaan haddaan eegno koonfur galbeed madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis xasan maxamed waftagareen ayaa waxa uu kulmo kala duwan uu ka bilaabay magaalada dhuusamareeb waa magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland lafta gareen iyo wafdi hogaaminayo oo shalay gaaray magaaladaasi magaaladaasi garowe ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka puntland sheekh cabdullaahi deni dhinacyada ayaana ka wada hadlaya isxogareesyada dhanka arrimaha dalka xaaladihii ugu dambeeyey arrimaha ugu muhiimsan ayaa ah kawada shaqeynta ah arrimo ay kala duwan islamarkaana isxogareysanaya xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasad dalka iyo arrimo la xiriira dowladda federaalk ee soomaaliya oo la aaminsan yahay in dhinacyadu weli qaarkood maamul goboleedyada aysan daacad kaheen xiriirka kala dhexeeya nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda madaxweynaha soomaaliya hogaaminaya xasan sheekh maxamuud ayaana markaas dhafaansiyahay in maamul goboleedyada qaar ka mid a aysan weli isku afgaran in ay wada shaqeyn buuxda ay wada lahaadaan ama ay wada yeeshaan taasi ayaa sababtay dhinacyadu in ay kulmo kala duwan ay qaataan islamarkaana ay tahay sababta ugu weyn ee arrintaasa dhinaca kalena guddiga ku-meel gaarka doorashooyinka puntland iyo sagaal urur siyaasadeed ayaa isla qaatay in dib loo dhigo waqtiga diiwaangelinta doorashooyinka oo maamulkaasi puntland markaas si weyna loogu filayo doorashooyinka walaa deegaanka in laga qabto guddiga oo shir jaraa'id qabtay ayaana sheegay faahfaahinadii ugu dambeeyey iyo waxa ay markaas ka yeelayaan sidii markaasi ay ugu suurgeli lahayd in waqti dhow ay qabtaan doorashada kumeelgaarka ama doorashada ama diiwaangelinta waqtiga doorashada loogu talagalay guddiga ayaana ka warbixiyey shirkooda jaraa-id sababta ka dambeysay inay dib u dhigaan waqtiga diiwaangelinta doorashooyinka
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh maanta oo ay tahay bisha diseembar ama labayo tobnasideed waxaan halkan kulan ballaaran ku lahayn ururada siyaasadda puntland ee sagaalka ah aan halkan kulan ilaa saaka noo socday uu jiray maalmihii lasoo dhaafeena ay jireen kulamo ka sii horreeyey oo arrimahaas ka socday iyo ururada qaarkood oo warqad ka soo saaray arrimaha ku saabsan doorashooyinka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo hadda ka hor u muddeeyey in diiwaangelinta ay bilaabato wejigeeda koowaad saddexiyo tobanka bisha tan oo ayaamay naga xigaan sidaas daraaddeed waxaan shacabweynaha puntland u xaqiijinaynaa in aan ururada isla qaadannay kadib markaan ka tashannay ururaduna ay soo jeedin sameeyeen iyo codsi si ay ugu diyaargaroobaan abaabulka iyo ka qaybgalka doorashada in aan ka dhignay xilliga ay bilaabanayso isdiiwaangelintu shanta bisha janaayo ee nagu soo aadan inta ka horeysana wixii abaabulaada ay socon doonaan marka waxaan rabnay inaan intaa la wadaagno inay ku timi wadatashi iyo tala wadaag broseskan doorashooyinka qof iyo codna mar walba waa hanaan ku socda isla tashi iyo wada socod sidaas daraaddeed waxaan u xaqiijinaynaa ummadda in ay diiwaangelintii aan dib u dhignay ayaamahaas ayna dib ay bilaabmi doonto shanta bisha januari shacabweynaha puntland ee sugayey ee u diyaargaroobay gobolladaas jooga waa ka raaligelinaynaa intaa yaroo dib u dhaca ah waxaan ugu bishaaraynaa inay xilligaas bilaabmayso inta ka horeysana shaqooyinka diyaargarowguu soconayo waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo sidoo kale golayaasha dowladda puntland ee fulinta iyo xeerdejinta in maanta ay soo dhammaatay maxkamadda dastuuriga ah ee puntland oo muddo dhowr iyo labaatan sannadood la sugayey tibek saddexdii sanoo lasoo dhaafay ee ka loobangaraynaysay golaha wakiilada aan kala hadalnay madaxtooyada iyo madaxda iyo madaxweynaha iyo dowladda kala hadalnay ururada siyaasadana sidoo kale aan isku aragti ka ahayn oo ay nagu garab taagnayn intaas in maanta la fuliyey oo hay-adihii o dhan ay kasoo dhammaato la ansixiyey waa uga hambalyeynaynaa dhammaan hay-adahaas gaar ahaan golaha wakiilada oo maanta cod aqlabiyad la ku meelmariyey waxayna ka mid tahay tiirarka waaweyn ee doorashadan kabaya in kalsoonideeda iyo hay-adaheena sharci ay noo dhammaystiran yihiin waa mahadsanti
bismillaah alxamdulilaah suma salaatu wasalaamu calaa rasuulihi wa aalihi wa saxbihi wasalam magacaygu waa maxamed khaliif xasan waa guddoomiyaha sincad anigoo ku hadlaya magaca ururada sagaalka urur iyo magacayga waxaan halkan rabaa inaan idinkula wadaago midda u horreysa waxaan rabaa inaan hambaliyo u diro reer puntland una hambalyeeyo ugu hambalyeeyo maanta inaynu dalkeennu u yeeshay maxkamaddii dastuuriga ahayd oo runtii wakhti dheer qaadatay ilaa afar iyo labaatan sano la sugaayey inuu dalku yeesho maxkamad dastuuri ah baarlamaanka waa ugu hambalyeynayaa iyo dowladda siday arrintaa u fududeeyeen maantana dalku uu yeeshay maxkamad dastuuri ah sidaad la socotaanin ururada intooda badani kulan ayay ku yeesheen magaalada garowe ilaa iyo sagaaliyolaaatankii waxay soo saareen saddex iyo toban qodob oo ay u arkeen waxay isla qaateen horta ururadu in ururadaasu in doorashadii dalku u baahan yahay doorashana la galo si marka doorashadaasu xor iyo xalaal u noqoto waxay isla gaareen saddex iyo toban qodob saddex iyo tobankii qodob qodobkii u horreeyey waa qodobka maxkamadda dastuuriga ah si sharaf leh buu ku soo dhammaaday qodobada waxaa kaloo ka mid ahaa in doorashada diiwaangelinteeda dib loo dhigo si ururadu u diyaargaroobaan qodobada inteeda kaleetana xal looga gaaro maanta waxaan halkan iyadana isku afgarannay guddiga doorashooyinka tibak shir weyn oo ay ururada dhan ka soo qaybgaleen in doorashada diiwaangelinteedu ay bilaabato bisha koowaad shanteeda laba kun iyo saddex iyo labaatanka insha allah waxaan rajaynaynaa qodobada intooda kalena inay si sharaf leh inoo ku soo dhammaadaan dalkana ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ay mustaqbalka ummadda iyo masiirkeedana wax badan ka bedela waa mahadsantiin
warkiis waxnimana aad kula socotaan raadiha dalsana magaalada muqdisho aqrinta dhegeysta ah waanaga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel